Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Cadaaladda, Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Jubbaland Cabdinuur Ibrahim Xuseen ayaa deegaanka Buulo Bertire ee waqooyiga magaalada Kismaayo ka dhagax dhigay madraso lagu bari doono Qur'aanka Kariimka taasoo baahi weyn u qabeen dadka deegaanka. Dhagaxdhiggan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jubbaland, maamulka degmada Kismaayo, maamulka deegaanka Buulo Bertire iyo qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka. Cabdi Cawil Xasan, Gudoomiye ku-xigeenka Arrimaha Dowladda Hoose ee degmada Kismaayo, ayaa ka warbixiyay dhagaxdhigga dhismahan.
dhismaha madarasada hadduu ilaahay idmo waa meel lagu baranhayo kalaamka ilaahay kalaamka ilaahay meesha lagu baranhayana waxaa weeyaan inta badan waayadii hore waxay hadda ka duwan tahay inay qolyo carshaana ama meelo qaab daran ee lagu baran jiray madarasooyinka maanta waxaa ilaahay mahadiya in lagu baranhayo meelo qurux badan oo guryo qurux badan taana mahaddaas ilaahay baa iskale dadka soomaaliyeedna way fahmeen in la dhiso meelaha madarasada ah ee qur-aanka ilaahay lagu baranhayo intaas kadib waxaan maanta soo dhoweyneynaa barnaamijkan isaga ah intaas baan kusoo gabagabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland cabdinuur ibraahim xuseen xildhibaan hiirad ismaaciil jaamac iyo xildhibaan aadan xareed cabdi oo labaduba ka tirsan baarlamaanka jubbaland ayaa si wadajira ugu baaqay in laga qayb qaato dhismaha madarasadan dadkeenna dad muslimiina weeye dhammaan say akhyaarta iga horreysa usoo sheegeenba arrimaha diinta ama meelaha diinta lagu barto aad bay runtii ducfi badan baa ka jiro Eh, waddooyinka dhexdooda lagu bartaa ciyaalkay ciidda ay fadhiistaan oo dhulkii ayay ku dhibaataysan yihiin rafaad badan iyo waxaa ka jira iyo dee wax aanan runtii u fiicnen eh, nooleynta diinta iyo markii la yidhahdo laakiin alxamdulilah waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambeysa in lasoo fahmayo oo kor loo qaadayo diintii iyo waxyaabihii diinteena mar walba lagu nooleyn lahaa waan u mahad celinaynaa marka inta garatay cid kasta oo ka qayb qaadanaysana waxaan leenahay soo dhowaada Eh, ilaahayna ajir wuun idinka siinaya hadduu ilaahidmo waayo qur-aanka meesha lagu baranayo meelaha kale way ka fadli badan tahay qur-aanka meesha lagu baranayo dee culimmadii baa joogto laakiin ilaahay wuu ammaanay subxaana watacaala bismi llahi raxmaan raxiim Een, waxaan dhagax dhignay maanta madarasadii deegaankii bulobartire madarasadan labadii kun iyo kow iyo labaatankii waa waa iyadoo bacweynaan dhisnay maantay een, waxaan rabnaa inaan ka dhigna dhagax saddex qol ee, deerkooda iyo musqulahooda marka insha allah waxaan rabnaa in madaaristan laga soo qayb qaato dadkii muxsiniinta ahay oo aan la hadli jirnay inta badan wixii aan maaragtay khayrka markaa u sheegna qaadan jirin waxaan ka rabnaa inay masaajid eh, madaaristan ay ka qayb qaataan dhismadeeda Eh, waxaan u baahannahay marka in dhammaan waxa weye laga wada qayb qaato dhismaheeda horumarinteeda iyo ilaalinteeda iyo waxa weye maxaan ku idhahdaa yani sidii waxa weye yani bulsho caafimaad qabto wax ku barata loo soo saari lahaa Eh, xaqiiqadii waxa weye yani sida waxa weye guddoomiyihii hore u sheegay waagii horeeto waxa weye yani meelo carshaana iyo balbalooyin baa lagu dhigan jiray waxa weye maarata yani eh, dugsiyada qur-aanku ay ahaan jireen laakiin maanta waxa weeye sida hore u sheegay waxa weeye waa la fahmay waa la dhisayaa Eh, weli waxa weeye marka waxaa maqan waxa weeye in iskuulladiina waxa weeye yani kuraas iyo miisas qurux badan loo dhigo waxa weeye waa we- eh, dugsigii qur-aankana waxa weeye weli derin uu taagan yahay insha allah bismillahi karim waxaan rajaynaynaa haddii ilah nafta loo daayo waxa weeye in la hormariyo oo waxa weeye maxaan ku rahdaa yani eh, muhiimadda weyn la siiyo waxa weeye sidii diinta islaamka loo hormarin lahaa